barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha juulaayna waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood oo walaac ka muujinaya qulqulka tahriibka taa oo saameyn ku yeeshay dhallinyaradii ugu firfircooneed magaalada sida ciyaartooydii iyo ardaydii dugsiyada sare iyo sidoo kale jaamacadaha waxaa ku jira dhalinyaro badan reer laascaanood kuwaan isgaranay kuwaan isgalaasahayn kuwaan isku ciyaartooy ahayn waxaa dhintay kuwo fara badan haddeer waxaa jiilasha ku jira intii kasoo hadhay dalka yaman bay ku xidhan yihiin oo dhalinyaro fara badan oo qaar naga mid a kuwii xulka gobolka sool sanad dhow nala socday qaar ka mid a halkaasi ku xidhan yihiin haddeer kuwo haddeer baxay oo badii kusii jira wadayaasha basaska iyo gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalada boosaaso oo joojiyey wiilashii kirishbooyada ahaa ee lacagta ururin jiray halkaasi oo ay ku shaqo waayeen dhallinyaro badan oo markii hore baabuurtaasi la socon jirtay wallaahi hadda waxaan qabta male baabuurtaa unbaa rararaayo oo talyaanku ka raadiyaa marka darawal kasta hadda sigaa lacagta guranay ba isleeyihiinba lacagta adugu iska ururso marka saasaa kaliftay shaqala'aan baana hadda annagu marka ma jira hadda mararka qaarkeed inaad shaqo qabatid haa marmarka qayb waa waa shaqaynaa baabuurtaa unbaan garaynaa marmarka qayb qodobadaas iyo xubintii ciyaaraha ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa gaaray maanta magaalada baris ee waddanka faransiiska halkaasoo wadahadallo ku saabsan la dagaalanka argagixisada uu kula yeelan doono madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo sidoo kale inay xusaan maalinta qaranka waddankaas ee bastildayga loo yaqaan si la mid ah boqol sano guuradii ka soo wareegatay markii ay ciidamada maraykanku galeen dagaalkii koowaad ee adduunka sanad ka hor ayuu madaxweyne trump waxa uu baris ku tilmaamay mid aad iyo aad xadka uga baxday sababtoo ah buu yidhi argagixiso ayaa halkaasi ka howlgalaysay waxa uu sidoo kale sheegay in weeraradii kooxda dowladda islaamiga la baxday ay waxyeeleeyeen halkii ay ka istaagneyd baris dalxiiska dadka dunida uga imaanayay
tirada qaxootiga ee loo ogol yahay inay dalkan maraykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay konton kun oo qof oo ah kootada uu madaxweyne trump u gooyey amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya ilaa shalay galab tirada qaxootiga la ogolaada dalkan waxay ahayd konton kun iyo siddeetan iyo lix qof inkastoo tiradu ay gaarto intii loogu talagalay haddana waa ay sii socon doontaa iyadoo lagu salaynayo go-aankii maxkamadda sare ee ogolaanayay qaxooti walba oo ehel dhow uu joogo dalkan maraykanka in ay soo geli karaan sida lagu qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha tirada qaxootiga soo galaya dalkan ayaa la filayaa inay yaraato laga bilaabo xilligan ilaa iyo dhammaadka sanad xisaabeedka dowladda sebteembar soddonkeeda
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a markaan aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno dhallinyaro badan oo ku shaqaysan jiray kirishbooynimo oo lacagta ka ururin jiray rakaabka basaska iyo gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalada boosaaso ayaa ka cabanaya shaqola-aan soo food saartay kadib markii wadayaasha basasku ay sheegeen inaanay u baahnayn qof kale oo la shaqeeya wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya halkan waa bartamaha isgoyska gaaca oo halbowlo ah waddooyinka magaalada boosaaso waana istaanka ay ka wada baxaan gaadiidka isaga kala goosha gobollada dalka kuwa dadweynaha isticmaalaan iyo weliba gaadiidka gaarka loo leeyahay ee loo yaqaano basaska bi'eelada iyo weliba dhikilooyinka oo ay dadka shacabka ay raacaan haddaba muddooyinkii hore waxaa gaadiidka dadweynaha lagu arki jiray oo ka shaqaysan jira wiilal dhallinyaro ah oo loo yaqaano kiriishbooyo ama gacanyaraha dareewalka kuwaasoo hadda gebi ahaanba meesha ka baxay kadib markii dareewallada gaadiidka bi'eelada wadaha ka ah ay labadii shaqo iyagu ay isku qabteen taasoo meesha ka saartay gebi ahaanba shaqadii nolol maalmeed ku ahayd dhallinyaradaasi xamse burhaan waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii hore ee gaadiidka bi'eelada kirishbowga ka ahaan jirtay hadda ma shaqeeyo oo waxa uu subaxii ku soo kal lahaa istaanka oo ay gaadiidkan ka baxaan isagoo dhinac taagan mid ka mid ah basaska xilligaasi shaqada ku jiray wallaahi hadda waxaan qabta male baabuurtaa unbaa rararaayo tulyoonku ka raadiyaa marka darawal kasta hadda sigaa lacagta guranaya waxaana keenayeen dadkii oo xagaabaxay iyo baabuurtii oo darawaliinta ay kibreen oo isleeyihiin ba lacagta adugu iska ururso marka saasaa kaliftay shaqala'aan baa nahay hadda annagu marka ma jira hadda mararka qaarkeed inaad shaqo qabato haa marmarka qayb waay waa shaqaynaa ya haa wax kaloo camalana ma hayno baabuurtaa unbaan karaynaa marmarka qayb shaqo kalena ma hayno maxaa sabab u ah in dareewaladani ay ka maarmaan dhallinyarada lacagta u ururisa cabdiraxmaan warsame waxa uu ka mid yahay dareewallada biyeelada ah waxa uu ii sheegay in sababta dhallinyarada kaliftay in shaqadooda iyagu ay isku qabtaan ayna uga maarmaan inay tahay suuqla'aan jirta shidaalkii oo qaaliyoobay iyo weliba dadka oo laga qaado khidmad aad u yar maxaa sababay suuqla-aan awgeed iyo dadkaoo lacagta lacag yar bixinaya saddex kun bixinaya iyo afar kun marka shidaalkii u kacay baa sababay marka Ee, adigu bas baa wadataa maadaa lacagta iska- ee, dadka ka gurta haa dadka anaa lacagta kurta haa dadka iisoo dhidhiba isku keensoo dardara saasaa sababtay inaan kirshbooyda ka maarano marka inaa adigu aad lacagta gudho oo aad ka maarato kirishbowgii marka ma isbixinaysaa marka
haa haa way isbixinaysaa haddaba iyadoo sidaasi ay tahay ayaa dhallinyaradaasi qaarkood waxay noqdeen kuwo bartay xirfadda wadidda gawaarida kuna shaqaysta cabdifataax guuleed ayaa ka mid ahaa dhallinyaradii ku bilaabay shaqada kiriishbownimada hadda waa dareewal waxa uu mas-uul ka yahay gaari uu wado waxa uu ka warbixinayaa caqabadihii ula soo kulmay de iska duruufaha ka jira soomaaliya ka mid tahay taas in qof loo shaqeeyo bila'aadan oo de wuu iska danyarnimo iska qofkii waxyaalaha ka mid ay tahay dhallinyarada in lagu shaqaysto haddana waa xaqooda aan loo gudin oo la siinin oo waxyaalaha ka mid ay ka ta- ka mid tahay bay ka- caqabadooyinka jiray ka mid tahay inuu qofka bila'aadanka ah oo qof kula mid oo ama aqoon leh ama aqoonkii jaanisku ku baran lahaa haystaba haddana in la yidhaahdo de markuu arko inuusan dab uusan shidan karin ama uu nin dhallinyaro shaxaadi lahaa wuxuu doorbidaya inuu iska shaqaysta ama iska tahriibo marka qofka aqlalena wuu iska joogaya wuu shaqaysan xusle dhulkaaga kuu barka badan qofka kalena wuu sii daynaya wuu tahriibaya Ee, intaadan hadda dareewal noqon oo aad gaariga shukaantiisa ku fariisan ee, marka hore maxaa qaban jidhaade
wallahi dee waxyaalo fara badan soo qabtay kirishweyni waa soo galay farsamo mobil waa soo galay fateriya waa soo galay shaqooyin fara badan baan soo qabtay adugu intaan haddeer adugu waa lix toddoba shaqo waa soo qabtay xillimaa soo shaqa gashaa marka subixi shantii aroor maadaan salaad subax masaajid kusoo tukada waa soo shaqo galaaba xilliga ka baxdaa haa marka maxaa lacagoo ma intaas la xarootaa wallahi wuxuu ilaahay marba i siiye wax caddeed oo ii xisaabsan ma jiro waa wixii marba laamiga ilaahay naga siiyo dhallinyaradan ahaan jirtay kiriishbooyada ama gacanyaraha dareewallada ayaa waxaa soo wajahay shaqo la'aan halka kuwo kalena ay iyagu kaxeeyaan gawaarida kadib markii ay magaalada ku soo bateen gawaarida aadka u yaryar yuusuf maxamuud v o e boosaaso
subax wanaagsan dhegaystayaal duhur wanaagsan meel walba waad naga dhegaysanaysaan dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa sheegay in ay tahriibeen dhallinyaro badan oo aad looga yaqaano gobolka sool kuwaasoo isugu jira ciyaartooy arday wax ka dhiganaysa dugsiyada sare iyo weliba jaamacadaha waryaheena v o a ee cabdikariin olol ee magaalada laascaanood ayaa warbixinta noo soo diray maxamuud aadan askar waa wariye dhallinyaro ah oo ka shaqeeya warbaahinta gobolka sool maxamuud sidoo kale waxa uu ka mid ka yahay xulka gobolka sool aa tartankii gobolada somalilan ee lagu qabtay magaalada hargeysa sanadii labada kun iyo toddobadii waxaan ku biiray kooxda bisha cas oo ka mid a kooxaha seeribida magaalada laascaanood beriga ka mid ahaa waxaana la qaaday hal koob oo koobka xa- koob xaafadeeda sidoo kale waxaan markaasi ku biiray kooxda gol khaatumo labada kun iyo sagaalkii oo aan ka mid noqday ciyaartooydaas halkaasna aan dhowr koob kala qayb galay hase ahaatee sanadii labada kun iyo toban waxaan usoo wareegay kooxda sool star oo ah koox sare ee ah kana mid ah kooxaha ugu facaweyn gobolka sool oo markastana laga xulo ciyaartooyda xulka gobolka sool intay noo gelin goboladaad ka soo ciyaartay naadiyada waad ii sheegtay saxaafadda goormaad ku biirtay dhallinyaro fara badan baa ku aragta mar adigoo telefishin warka akhrinaya mar adigoo sawiro qaadaya mar adigoo xulka gobolka sool u ciyaaraya bal ka waran sheekooyinkaaga noloshaada ku xeeran Een, saxaafadda waxaan ku biiray een, sanadii labada kun iyo shan iyo tobanka tvga somal tvga somali news baan ugu horreyn ku biiray ilaa haddana aan shaqadiisii sii wadaa Een, marka dadku i weydiiyaan mar walba way badan tahay su-aalahaasi maxay ahaatay mar walba ah een, saxaafaddana waad ku jirtaa suxufi baa tahay ciyaartooyda waana ka mid tahay weliba kuwa gobo xilka gobolka sool markaan dee arkay horta dhallinyaradii soomaaliyeed iyo kuwii reer laascanoodba inta badan badaha iyo tahriib bay ku dhammaadeen oo way tahriibayaan intaa kuwii la jiilka iyo kuwii la midka iyo kuwii aanu isla soo kornay dhammaantood ragooda tahriibay bay noqdeen aniguna markaan arkay in aysan tahriibtu wax dee aysan lahayn faa'iidaa oo dee khasaare mooye wax kale aysan lahayn waxaan go-aansaday inaan dalkayga joogo gobolkayga joogo aan ka shaqeeyo bal markaad garoonka soo gasho oo aada dharkii xidhan tahay iyo markaa adigoo war raadinayo bal iga waran dhallinyarada sidaa loo macaamushaa marna markaan ciyaartooyga ahayna ciyaartooy gobolka sool matalayo asxaabtiisa ku dhex jira oo haddana dee ninkii wariyaha ahaa baan ahay haddana marka dee saxaafadii lagu jirayo shaqadii dee waxaan waajibkii shaqanimo ee saxaafinimo ee bulshadan dhex qabtaa markastana maxaa hetay maxaa hetay labadaas markaan garoon soo galaan oo ciyaartooya haddana mar la arko anoo wariyaayo war iyo raadinayo warkii labadaba horta dadku inta badan waan ku kala naawaan arka war ninkii ciyaartooyga mid ahayn haddana war ninkii saxafiga ahaa ee wararkaanu ka dhegeysan jirna ka daawan jirnay haddana garoonka soo geliyo ciyaartooya runtii waa labo laba waxyaalood oo dadku ay labadaba aada u daneeya waxaan ka qayb galan koobka gobolada somalilan oo lagu qabtay markaasi burco sireebreebkii hore alxamdulilah guul baan gaadhnay gobolada sool gobolada sanaag iyo salaar baan isku gruub ahayn hase haatee waanu gudubnay wareegi dambena waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa oo la dhigay garoonka garoonka rooga cagaarka waxaan ugu baaqaya marka dhalinyaradu inay ka waantoobaan waxaas iyo tahriibta iyo waxyaalaha xun ay dalkooda ku qanacsadaan gobolkoodana joogaan horumarkana ka qayb qaataan hadeer kuwii u dambeeyey maalin dhowd magaalada yaman dalka yaman lagu duqeynayay badeeda waxaa ku jira dhalinyaro badan reer laascanada kuwaanus garanay kuwaanus galaas ahayn kuwaanus ku ciyaartooy ahayn waxaa dhintay kuwo fara badan hadeer waxaa jilasha ku jira intii kasoo hadhay dalka yaman bay ku xidhan yihiin oo dhalinyaro fara badan oo qaar naga mid a kuwii xulka gobolka soole sanad dhowd nala socday qaar ka mid a halkaasi ku xidhan yihiin hadeer kuwo hadeer baxay oo badii kusii jira cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal cabdikariin olol barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad dhegeysanaysaan gordhow waxaad degeysan doontaan ciyaarihii hase yeeshee aynu ka horumarino dhinacii iyo heesaha nimco jaamac
hadday dumarku fooshaan waa wax laga filayo codka macaan ee nimco jaamac heestii fidnaanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal jamaal haye ciyaarihii maxaa noo haysaa
mahsanid falastiin qodobada dhegaystayaasha ciyaaraha maantaan u hayno waxaa ka mid ah naadiga arsenal ayaa waxa ay gudogalaysaa kulankii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedyada ka sii horreeyey waxaana ay sydney kula dheeli doontaa kooxda sydney f c waddanka austraaliya waxaa la filayaa ciyaaryahan alexander lagasete oo dhowaan naadiga arsenal ay soo iibsatay in uu markaasi kulankiisa ugu horreeyey naadiga uu safto isagoo dhinaca binjiga markaasi ku soo bilaaban doona manchester united ayaa waxa ay iyaduna la sheegayaa in ay doonayso inay la soo saxixito ciyaaryahanka raja niongolan la yidhaahdo ee u ciyaara naadiga kubadda cagta ee roma waxaa sidoo kale ciyaaryahankaasi raadaarka u saaran oo si weyn u doondoonaya kooxo chelsea ay ka midka tahay ha yeeshee manchester united waxay xooggaysa u geenaysaa ciyaaryahankaasi oo ay doonayso in ay u aragto ciyaaryahanka tottenham u ciyaara eric dyer oo sidoo kale naadiga manchester united ay raadinaysay kaas oo naadiga tottenham hosber aysan doonayn inay iibiso naadiga kubadda cagta chelsea waxaa la rajaynaya inay gebagabayso isbuucan saxiixa ciyaaryahanka bakayoko oo naadiga monoko u dheela oo la sheegayo in uu ku kacayo afartan milyan oo ganiga starliinka ciyaaryahankaasi waddanka faransiiska u dhashay ayaa waxaa heshiiskiisa la rajaynayaa in uu markaa dhowaan lasoo gebagabeeyo barcelona waxa ay madaxdeeda ku sugan yihiin magaalada lisbon ee waddanka bortugiiska halkaas oo wadahadallo ay kula leeyihiin ciyaaryahan semedo oo markaasina ay doonayaan in ay ciyaaryahankaasi soo xirigeliyaan robert fernandes iyo havier bordas ayaa waxa ay u safreen khamiista maanta lisbon waxaana ay benfika ka dhaadhicinayaan sidii nelson samedo uu markaasi uga mid noqon lahaa ciyaaryahanada naadiga barcelona xagaagan soddon milyan oo ganiga sarliinkay ayaa la sheegay in ay naadiga barcelona doonayso in ay ciyaaryahankaasi ku iibiso hase yeeshee shan iyo konton milyan ayaa waxaa la tilmaamayaa in qiimaha ay ku doonayso benfika ciyaaryahankaasi uu yahay waxaa dhinaca kale la soo saaray kooxaha ugu qaniisan ee ciyaaraha adduunka iyadoo naadiga la yidhaahdo dallas cowboys ee kubadda cagta maraykanka wax loogu yeero ciyaaraha ay tahay naadiga ugu qaniisan islamar ahaantaasina hantideedu ay gaarayso afar dhibic laba bilyan waxaana ku xiga kooxda kale new york yankiis oo iyaduna dheesha dhinaca baseboolka oo iyaduna saddex dhibic toddoba bilyana manchester united ayaa dhinaca kubadda cagta ah waxaana ay ka sara martay kooxaha barcelona iyo real madrid iyadoo afraadna ay barcelona tahay shanaadna real madrid dhegeystayaal waxaa sidoo kale jirtay in la dheelay kulamo ka tirsan isreebka champions leaga oo kooxaha yurub ee play offska wax loo yaqaano ciyaaraya ay ciyaareen iyadoo kooxaha dheele ay ka midka yihiin f k spartskas ayaa la dheelatay naadiga f c astana waxaana ay kaga badisay gool iyo waxba oo astan ay ku badisay naadiga apwol waxa iyaduna ay markaasi gool waxba kaga badisay naadiga dundeng kooxda shariif iyo kokiski ayaa dheelay gool waxba naadiga shariif ayay ku badisay waxaa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee maalmoa f f loo yaqaano ay la ciyaartay kooxda skopje waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay gool iyo gool yeeshee kulamada kale ee xiisaha badnaa ee la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kulanka ay wada ciyaareen kooxaha copenhagen zelina saddex gool iyo gool kooxda zelina ayaa afka ciidda loo daray dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaasaynu joogto waa tahay xubintii ciyaaraha ayaad dhegaysateen markan falastiin ayaan ka codsanayaa inaynu dulmaton qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid jamaal madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa gaaray maanta magaalada baris ee dalka faransiiska halkaasi oo wadahadallo ku saabsan la dagaalanka argagixisada uu kula yeelan doono madaxweynaha faransiiska emmanuel macron in ay markaasi xusaan maalinta qaranka dalkaasi ayuu kala qayb qaadan doonaa ee bastil dayga loo yaqaano si lamid ahna boqol sano guuradii kasoo wareegatay markii ciidamada maraykanku ay galeen dagaalkii koobaad ee adduunka sanad ka hor ayuu madaxweyne trump waxa uu baariis ku tilmaamay mid aan markaasi si aada xadka uga baxday sababtana buu yiri argagixisada halkaasi ka howlgalaysa tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalkan maraykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay konton kun oo ah kootada uu madaxweyne trump u gooyey amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya ilaa shalay galab tirada qaxootiga loo ogolaada dalkan inay soo galaan waxay gaartay konton kun sideetan iyo lix qof inkastoo tiradu ay gaartay intii loogu talagalay haddana waa ay sii socon doontaa iyadoo lagu salaynayo go-aankii maxkamadda sare ee u ogolaanayay qaxooti walba oo ehel u dhow u jooga dalkan maraykanka in markaasi ay dalkan soo geli karaan sida lagu soo qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha haye jamaal aad yaad baad u mahadsan tahay falastiin ayay ahayd oo qodobadii wararka ugu waaweynaa ina xasuusinaysay idaacaddii gunaanadkeeda ayaanu kusii siqaynaa falastiin markan edhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa waa heestii ugaaso goormaanka ugu dambeysa codka macaan fanaanka cabdi tahliil warsame bal aynu dhegaysano
Really bad. codka macaan ee cabditahliil iyo heestii ugaaso idaacaddeenni dhallinyarada maanta ee duurnimo ayay gebagabo ahayd intaan galabta afarta galabnimo hawada mar kale ku kulmi doonno waa jamaal iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo
fiican neexana waa laga tagaa